maamulka yuhuudda ayaa ka shaqaynaya sidii uu u suuqgeyn lahaa wax soo saarka timirta gaar ahaan timirta loo yaqaano mejol ee abuurkeeda laga soo xaday dalalka carabta iyada oo qarinaysa cidda soo saartay waxayna ujeedadeedu tahay in si ballaaran loo faafiyo loogana hortago in la qaadaco badeecadeeda yuhuudda ayaa sheegtay inay tahay isha ugu weyn ee adduunka ee soo saarta timirta mejol taasi oo si aada loo dalbado inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waa timirta ugu caansan adduunka oo dhan marka loo eego tirakoobyo la daabacay sanadkii labakunlixyotobankii xafiis qaabilsan wax soo saarka timirta oo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa sheegay in yuhuudda ay soo saarto boqolkiiba toddobaatan iyo shan wadarta guud ee wax soo saarka caalamiga ah ee timirta mejwal iyo inay ku guulaysteen dib u soo celinta kaalintii ay ku lahaayeen gobolka taasi ay ugu wacan tahay tirada badan ee uu soo saaro geed kasta oo timir ah oo noocani ah timirta mejol waa timir dhadhan macaan iniinteeduna ay madowdahay halka midabkeeduna uu la mid yahay shukolaatada oo kale balse waxaa isweydiin mudan sidee ay yuhuuddu ku heshay timirtan shirkadda siyonista ee ka shaqaysa sidii ay u xoojin lahayd sheegashooyinkeeda ku aadan timirta falastiiniyiinta ayaa sheegtay in dhulkani aysan cidi lahayn iyagoo tiigsanaysa qodobadii ka soo baxay shirkii balofor ee sanadkii kun sagaal boqol afar iyo labaatankii wakhtigaasi kadib yuhuuddu waxay bilaabeen inay ku beeraan geeda timireed deegaanada tibriyes nahalaal degaaniya iyo caynharuud kuwaasi oo ay ka keeneen waddamo carab ah oo ay ka mid tahay masar tan iyo wakhtigaasi yuhuuddu waxay ka shaqaynaysay inay keento noocyo kala duwan oo abuurka geedaha timirta ee carabta kuwaasi oo badankooda ahaa kuwo lasoo tahriibiyey sababtoo ah wakhtigaasi waddamada carabtu waxay ilaashan jireen timirta oo ah wax soo saarka qaranka waxayna qayb muhiim ah ka ahayd dhaqaalaha gudaha ee dalalkaasi wax soo saarka geedahan ayaa hadda laga helaa dooxaha urdun ilaa baxrulmeyd halka sannado kadib gaar ahaan sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo afartii konton geed oo timir ah oo loo tahriibiyey dhulka ay haatan yuhuudda gumaysiga ku haysato ee falastiin ay soo saareen timirta loo yaqaano timirta jalaha intaasi kadib ilaa toddoba kun oo geed oo timirta hayani ah ayaa laga keenay deegaanada ariisha ee dalka masar sanad kadib dagaalkii nagba halka siddeed boqol oo geed timireeda lasoo dhex mariyey jimciyadda gumaysiga yuhuudda ee falastiin oo ay ku jiraan geedo laga keenay dalka morocco noocyada geedaha timirta ee dhulka ay yuhuudda gumaysiga ku haysato lagu abuuray ayaa lagu sheegay ilaa sagaal nooc kuwaasi oo kale ah timirta loo yaqaano amri iyo hayini oo laga keenay dalka masar zahdi xalabi kadraawi dayri iyo barhi oo iyaguna laga keenay dalka ciraaq meejol iyaguna laga keenay dalka morocco halka timirta loo yaqaano digleednu laga keenay dalka tunuusiya wax soo saarka adduunka ee timirta mejol ayaa lagu qiyaasaa ilaa afartan kun oo tan iyada oo beeraleyda yuhuudda ay soo saaraan ilaa soddon kun oo tan oo timirtaasi ah sida lagu sheegay warbixin uu qoray wargeeska the marker oo laga leeyahay dhulka ay yuhuudda gumaysiga ku haysato waxayna sheegeen in tani ay ka dhigan tahay in yuhuuddu ay maamusho qiyaastiiba boqolkiiba toddobaatan iyo shan suuqyada adduunka ee timirta mejol sida laga soo xiigtay ilo kale oo yuhuudi ah suuqa caalamiga ee dhammaan noocyada timirta marka la isku daro ayaa noqonaya qiyaastii siddeed milyan oo tan iyadoo ilaa afartan kun oo tan laga soo saaro beeraha yuhuudda halka siddeetan ka mid ah ay yihiin noocyada timirta mejol oo asal ahaan laga keenay dalka morocco ilo xoogogaal ah ayaa sheegay in timirtani laga soo daabulo deegaanada daanta galbeed iyada oo lagu baakadeeyo laguna iibinayo magacyo carabi ah oo lagu khiyaanayo dadka falastiiniyiinta ah iyo kuwa carabta ee isticmaala iyagoo ku andacoonaya inay soo saaraan beeralayda falastiiniyiinta agaasimaha guddiga shaqaalaha beeralayda mu'ayid bashar ayaa sheegay in gumaystaha uu soo saaray tiro timir ah oo ku jirta caagadaha aan lahayn dabool ama calaamado muujinaya magaca shirkadda ama goobta wax soo saarka waxa uu sharxay in gumaystaha uusan bakshadani isticmaalin wax ka badan hal mar sanadka wax soo saarka islamarkaana bakshadahan iyo magacyada shirkadahooda la bedelo xiliyada qaarkood ujeeddaduna tahay in laga fogaado in la qaadaco badeecadooda bashaar waxa uu tilmaamay in qaar ka mid a dadka daciifka ah ay ku howlan yihiin sidii ay maalgashigooda uga dhisi lahaayeen timirta si ay ugu dhaqmaan isagoo intaasi ku daray in dadkani aanay wax faa'iido ah soo gaarin tan iyo markii ay aasaaseen ganacsigooda marka laga reebo inay ku dhaqmaan waxa uu sheegay intaasi sabab u tahay qiimaha sare ee agabka wax soo saarka bacriminta iyo sunta cayayaanka lagu dilo maadaama timirtu ay u baahan tahay daweyn xoog leh marka laga soo tago guryaha lagu cabeeyo talaagadaha fargeetooyinka lagu guro timirta iyo shaqalaha tirada badan ee xilliga goosashada waxa uu sheegay in marka daraasad dhaqaale lagu sameeyo arrimahan oo dhan kilogaram timir ah aan lagu iibin karin suuqa gudaha shan iyo toban ama labaatan shiqil oo ah lacagta yuhuudda taasi oo u dhiganta afar iyo toban ilaa shan dollar haddii habka wax soo saarka oo dhan uu yahay falastiin baaritaan la sameeyey laba kun sagaal iyo tobankii ayaa daaha ka qaaday in suuqa falastiin uu buux dhaafiyey timirta liidata ee soo saaraan yuhuudda xoogga lagu deegaameeyey falastiin taasi oo ay ku qoran yihiin magacyada shirkado male awaal ah oo aan ka jirin adduunka ama xogta wasaaradda dhaqaalaha dhaqdhaqaaqa loo soo gaabiyo b d s oo qaabilsan qaadacadda badeecadaha yuhuudda ayaa waxay la kaashadeen abka baykat oo ah absiya isticmaalayaasha magacyada alaabaha ay qaadacayaan oo ay ku jiraan timirta yuhuudda ah iyo waxyaabo kale abka waxaa kale uu baaraya koodka alaabada kala duwan si uu u muujiyo isha dhabta ah ee wax soo saarkooda iyo in lagu daray liiskooda qaadacadda iyo in kale tan iyo laba kun shan iyo tobankii marocco waxay abaabushay ololayaal caan ah oo ay hogaaminayeen dhaqdhaqaaqa qaadacadda si ay u dhiirageliyaan qaadacadda timirta yuhuudda ah ee suuqyada marocco iyada oo loo marayo heshiisyo qarsoodi ah oo ay hogaaminayeen qaar ka mid a ganacsatada dhaqdhaqaaqa ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray sanadkii laba kun lix iyo tobankii ku sheegay in ololihiisa uu guul ka gaaray dhanka dhulka kadib markii dhowr urur oo bulshada rayidka ee morocco ay ku biireen abaabulkan iyada oo dalabaadka timirta yuhuudda uu hoos u dhac ku yimid suuqyada dhanka kale dalka britain ururka saaxiibada alaqsa waxa uu sannado badan ka waday olole uu ciwaan uga dhigay jeegda lebal kaasi oo ku boorinayo xubnaha bulshada muslimiinta ah iyo muwaadiniinta inay hubiyaan calaamadaha ganacsiga ee timirta kuwaasi oo caddaynaya halka ay ka yimaadeen iyo inay qaadacaan wax soo saarka timirta yuhuudda dalka maraykanka dalada muslimiinta maraykanka ee filistiin ayaa hogaaminaya olole sanadla ah oo shirkadaha yuhuudda loogu biirinayo liiska qaadacadda soo kale dhaqdhaqaaqa qaadacadda ee ka jira dalka kanada ayaa hormuud ka ah olole kuwan la mid ah oo lagu qaadacayo timirta yuhuudda iyadoo si guud timirtu ay tahay mid si weyn ay ugu baahan yihiin muslimiinta inta lagu guda jiro bisha barakaysanay ramadaan